asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu jumco wanaagsan aan waxaan marka hore u mahad celinayaa dhammaan aan ummadda soomaaliya gaar ahaan dadka muqdishaawiyiinta oo muddo naga sugayey aan in oo jawaab arrintan ay ka timaaddo waxaan u mahad celinayaa aan mishanka amisom ah, iyo dhammaan inta la socoto iyo safiirka isagana sidoo kale dalka uganda soomaaliya u fadhiya aan iyo generaalka aan ciidamada amisom madaxda waa generaal subagle dhammaantood oo baryahan aan ka wada hadlayna arrintan aan- waa ilaahay mahaddii maanta inaa noo soo gabagabowday waxaan rabaa inaan dadka la qaybsado waxyaaba maanta aan ku heshiinay sida uu ku-xigeenka aan madaxa aan amisom ee ama wakiilka aan ee halkan u fadhiya ku-xigeenkiisa halkan u fadhiya sida uu sheegay maadaama uu maqan yahay safiirkii aan oo marka ugu horreysa waxaan ku heshiinay in dee dhibkii dhacay oo horay uga hadleen inay ka xunyiin ay muujiyaan inay ka xunyiin ay muujiyaan aan kana kana garaabaan dhibkii runtii dhacay taasoo midda ugu horreyso Aan midda labaadna sidii aan ka sugaynay amisom oo ahayd isla xisaabtan waxyaabaha ay ku dhaqaaqeen waxaa ka mid ah in sida hadda naloo caddeeyey in darawalkii iyo taliyihii aan convoygii ama aan is- baabuurtii isla socotay ee falkan ku lug lahaa la xeray ee labaduba xeran yihiin baaristuna ay socoto Ah, midda ugu dambaysa ayadana waxay tahay in labadii in intaa kadibna baaritaanka markuu soo gabagaboobayana amisom ay diyaar la tahay markuu soo gabagaboobo inay magdhow siiso muwaadiniintii dhibka soo gaaray gaarigooda dhibka ka soo gaaray midda ugu dambaysana ay tahay in aan ku wada heshiinay in laba qaybood oo qaybaheenna ka socdo inay soo sameeyaan qorshe dhammaystiran qorshahaas oo caddaynaya haddii ay wax dhacaan iyo haddii aysan wax dhicin sida xaaladda loo xakamayn lahaa ama xaaladda loo ogaan lahaa oo micnaheedu ay tahay aan la- isla xisaabtanka ay samaysa amisomna meeshuu yaallo annaga dhexdeenna ka soomaali ahaanna aan isla xisaabtanno oo qorshe cad oo labada labada qayboodba oo ah maamul gobolka banaadir iyo dowladda hooseba iyo amisom in ay isla meel dhigaan waxa ku aadan magaaladan aan ugu dambayntii waxaan rabaa runtii inaan inaan ka mahad celiyo ah, miidiyaha sida wanaagsan oo ay runtii noola shaqaynayeen iyo sidoo kale shacab weynaha soomaaliya dadka da- gaar ahaan dadka muqdishaawiyiinta cid walba oo runtii arrintan aan ka damqatay annaguna sidoo kale aan uga damqannay laakiin maanta gunaanad wanaagsan ayaan ka gaarnay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa in sha allahu tacaala in mustaqbalka dhow iyo kan fogba xaalad walba oo dhacdo aan si wanaagsan u maarayno mar labaad mar saddexaad waa mahadsantihiin jimco wanaagsan